barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa kowda bisha oktoobar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona ismaaciil xuseen farjar iyo aniga weliba ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hal abuurka suugaanta ee haweenka dhallinyarada ah walow casharii hayfkani cibrana laynoo alkumay waxaan cididhaadanayn culaysku intuu ku dhacay intaan curcurada gacmaha dharaar ku cadkoosanayn intaan cududiyo itaal casiis qaybtooda siin intay cudurradu heleen wagaag dhegaystayaal waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka hibada iyo alaabuurka sidoo kale kaalmihi heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin idaacaddan duhurnimo heesahan idiin haynana waxaa ka mid ah
codkaas axmed aarshana goordhow ayaad maqli doontaan dhinacii ciyaaraha iyo qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida wararka ka imanaya gobolka bakool ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka teed oo soddon kilomitir u jira magaalada xudur maanta al-shabaab ayaa la sheegay inay halkaas ku weerareen ciidamada amniga ee gobolka kadib muddo gaaban ay soo galeen tuuladaasi ciidamada dowladda ayaa haatan sheegay inay gebi ahaanba gacanta ku hayaan deegaanka khasaaraha ka dhashay dagaalkan ayaan weli caddayn dhinaca kalena wasiirka amniga ee soomaaliya ayaa sheegay in uu xilka ka qaaday taliyayaashii booliska iyo nabad sugidda ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho kadib markii ay baxsadeen dadkii dhowaan ka dambeeyey dilka xubin ka mid ah haweenka soomaaliyeed iyo weliba wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in labadaas sarkaal la xidhay sidoo kalena waxaa xabsiga la dhigay labiyo toban askari oo la sheegay inay ku sugnaayeen bara kantarool oo ay ahayd inay qabtaan dadkaasi
kuuriyada waqooyi ayaa muujisay inaanay danaynayn wax wadaxaajooda oo laga galo hubka nukliyeerka iyo weliba barnaamijkooda gantaalaha waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka sabtidii shalay kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka reg tilson uu muujiyey wadahadal toosa oo dhex maray pyongyang amaba waddankaasi kuuriyada waqooyi heather norwet oo ah hafayeen u hadashay ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in kuuriyada waqooyi ay muujisay inaana danaynayn amaba diyaar u ahayn in wax wadahadala ay ka gasho inay iska dhaafto hubkaasi nukliyeerka wasiirka arrimaha dibadda reg talerson ee waddankan maraykanka ayaa sabtidii joogay magaalada bijin ee caasimada waddanka shiinaha isagoo iskaashi ka raadinaya dalkaasi si culays loogu biiriyo ololaha ka dhanka ah kuuriyada waqooyi duhur wacan wanaagsan ayaanu dileenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a iyo weliba barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan sidii caadadababa inoo haydad maalin kasta aad dhegaysan jirteen oo axad ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka ee laanta af soomaaliga v o eda iyo weliba barnaamijka dhallinyarada waxaana toddobaadkan aan ku soo qaadan doonaa hibada hal abuurka suugaanta haweenka dhallinyarada ah iyadoo magaalada hargeysa uu noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laantaafka soomaaliga idaacadda v o a waxaa idinka imanayaa magaalada hargeysa sooyaalka suugaanta soomaalida waxaa doorkooda ku lahaa haweenka waxaanay muddooyinka u dambeeya ka mid yihiin kuwa calanka u sida ama iftiinka u shida marka laga hadlayo tirinta curinta iyo sidoo kale gudbinta suugaantaba waxaa barnaamijkan igala qaybgelisa deeqan nuuxyoonis oo ka mida daayar taalabuurka ee ku dhaqan magaalada hargeysa ee marka hore deeqa kusoo dhow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waa mahadsantahay barqad maxamed kaariye oon ku dhaway barnaamijka waa mahadsantihi
deeqa kolley marka la yidhaahdo haween iyo suugaan oo, eh, way isku sidkan yihiin bal waxaad iga warantaa adigu goorma isbarateen suugaanta
waa mahadsantahay n sad sheegtay suugaantii dumarku way isku dhow yihiin N, anigu suugaanta xilligii igu horeysay ama aan curiyey waxay ahayd two thousand ten xilligii aan intaan curiyey aan soo bandhigay ama aan dad la wadaagay sanadka labada kun saddex iyo tobankii weeye suugaantu way dhinacay badan tahay badda ama dhinacaad gashay ama wixii aad curisay maxay ahayd maasidii iigu horeysay ee aan curiyo waxay ahayd jiifto badda jiiftada la yidhaahdo ayay ahayd maaso aan kala ilaaway oo baroordiiqa oo alla naxariistee abaangaariye waqtigii geeriyooday ah ayay ahayd markii dambe waa isbarteen suugaantii xurintii hal abuurkii waa tii joogtaysay ee halkee uga sii gudubtay marka waqtigii bilowga ahaas ee xilligaan ku tilmaamay ahaa isla sanadka gudihiisa een, waxaan isku dayay mar kale dugsigaan dhiganayay in aan markaa oo lahaa xaflad qalin jabin arday markaa dugsiga dhameynaysay dugsiga sare sanadka afraad inaan kaga qayb galo maaso aan markaa dugsiga iyo macalimiinta aan ku ammaanayo Een, waa markii labaad een iyadana dad aan la wadaago ee aan markaas usoo bandhigo Een, markaas waxay ka dambeysay ee, labadaa jeer oo anigu nafteyda aan kusoo dhiirigelin aniguba dadka la wadaago intii ka dambeysay een, habab kala duwan bay soo martay oo ka mid ahaayeen in ay dadkii ay macalimiinteydu ku jireen ay igu dhiirigeliyaan oo ay iyo maxaan ku dhahday meelo badanna iga caawiyaan meelo badanna maxaan ku dhahday waxay ga fahamsiiyaan ana aan saas usii jeclaad usii dhexgalo bal waxaan jeclahay waan kusii soconina su-aalaha iyo inta barnaamijka ku jirno xoogta kale inuu la wadaagna dhegeystayaasha ee ku saabsan hal abuurka iyo haweenka Een, gaar ahaan hibada aad adigu gaarka u leedahay ee suugaanta bal marka hore dadweynaha aynu maqashiino oon jeclay inaad la wadaagto mid ka mida maasooyinka aad curisay muddadaas waxaan dadweynaha iyo barnaamijkaba aan kusoo dhaweynaya marka koowaad maaso ka hadlaysa qofka bini aadamka ah Een, hadduu isagu naftiisu u sheego inuu dadaali karo ama meel gaari karo in ay isaga ka go-an tahay oo markaas maansida magaceedana dadaal baa la idhaahdaa waxaana khusaysan isla magaceeda Een, maansida dadaal haddii aan la wadaagin mujtamaca waxay ku bilaabanaysaa sidan duruufaha aadamuhu duruus weeyaan la maro dantuna waa lama huraan waxay nafti doonaysana dadaal baa lagu hantaa dulqaadkuna waa awood dib loogu adeegan karo dunidu waa cayn bacayn dadkuna waa kala ayaan naf yahay doorkaad rabtiyo sidaad waxu doorataad hadhow ku dabaaldegtaa waxaad ka durduurataa waxaan cidi waxaan cidi kuu dardarin dirqana cidi kuugu horin dux aan cidi kuu hambayn asaagaa kuu dawarin xusuus aan daalacdee waxaa jiray doorka qaar waqtigu igu diiradkaa ruuxdaydu dekaansanayd dubaaquna ciilanaa derbiga waayuhoo xidhay dabarku igu geejisnaa amuuro isdiidanaa da-day iga hoos marsheen waxaan daalaa dhacaba dhibtiyo diiftii daraad daryeel baa ii bedelay anuun- anuun dibaday ku arag dalkaygiibaa ibilay hadday barhku daydayaan anaa dhoofou ku dura hankayguw kuma dullayn kashayday kuma durqumin himilo cidi iima diran misna daalayma odhan dardaar warin waan qabee anaa dardarkaga lib helay damiirkaygiiyo xiskow damani uunkoo kubiday dagnaan iyagoo kubaday isna dib jir kuu yiqiin midkii dakhli lagu korshiyo tacaysana kaa xigsaday dhigaa oon daadah baran dushoodana boodhku qaban anigu soo dirarma gelin darxumasow dar- darxumasow kama hor iman libtayda inaan dib dhigo caqligu soo diid ma odhan wuxuu yidhi duurxul hore cudurka aan daawo iyo dabiib midna loo helayn armi doqonnimo yahay dulucda waxaan uga socdaa qofkii dabic- qofkii dabcigiisu yidhi carigu waa lama degaan ilaah daaqnaguma siin inuu yahay ruux u duday sidaan ahay duunyadii ma yeedhaan ii duduuc halkii dooglana igee dacawayay ii imaan dhurwaaguna yuu i dilin adoon alla daa'imkeen darajo cidna kaa hormarin adoo dad ah oo dacwiya adoo digdig loo degdega adoo dooq loo dalbada ilaah kuma dooriyee ha noqon dulmi ruux ku nool dugaashi mid aan lahayn hayaankiisuna degayn degmada wax ku yeelanayn dhulkuna abi deeqahayn dagaaro agteeda iyo dayaxa ruux dayaxa ruux hiigsadow gadaal dayaxa ruux hiigsadaa gadaaluma soo degee dubaalad iftiimaysiyo rajadu waa dahab wedhwedha dadkana iyadaan masayn ogow darajada ifkuna docdii aad ka fiirisaba waxay dugsataa aqoon naftuna waxay diirsataa dadaalkeedoo hirgalay markay daadaawatee difaac weeyaan cilmigu dayaca wuu kaa jiraa dhigaa wuu kula dajaa darmiyo gogol buu noqdaa damiirku haguu noqdaa duumiyo cudur waa jahliga tacliintuna waa dabiib daaweyso qofkii irkada labada daaroodba waa anfaco aan duug lahayn intaas kusoo gabagoodamas ma sidaasi dadaal runtii waxa weeyaan noloshii waxbarashadii da- qofnimadii daljacaylkii intaba way koobsanaysaayo way hoga tusaaleynaysaa had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlayo da-yartiiyo suugaanta ama dhalinyarta ee qof walba hal abuurka ilaah waa ku abuuray waxbaa hanxanteeya ama cariya siduu suugaanta eh, u curiyo ama u bandhigo adigu waqhtiyadii aad badan suugaantii hal abuurka ku jirtay maxaad xasuusataa ee aad leedahay caqabad baa inta iga hortimid aan sidaa uga gudbay ama daayarta kale ku dhegeysanaysa kula midkeed jecelin sidaadoo kale ee hal abuurka ku duugan ay soo saaraan aada u jeedin lahaysaa
bismillahi raxmaan raxiim horta kolley caqabad shay kasta oo caqabad lii wuu jiraa anigoo caqabad aan shakhsiyan kala kulmay oo jirta oo aan tilmaami karo waxaa ka mid a in waqtiyada qaar lagu waa lagu sameeyey suugaanta adigu ma sameynin laakiin aanan odhanin saas baa lagu yidhi ama aanay niya jebinin ee aan anigu u- waxa aan anigu sameeyey aan anigu inaan sameeyey ogahay ciddii aaminsan in cid kale ay samaysana aan waqti badan gelinin oo aan saas iskaga dhafay kolle caqabad way noqon kartaa laakiin uma aanan joojin deeqay waxaa jira daayar badan oo dhalinyara oo hal abuur ah oo laga yaabo inaanay u adeegsan suugaantii ama hal abuurkoodii sida saxda ah ama dhinacyo kala duwan oo nolosha ah ka eega aduu inta badan dhinacaad ka eegtaa marka laga hadlayo tebinta suugaanta bismillahi raxmaan raxiim anigu shakhsiyan dhinacaan jeclahay mar walba inaan ka hadlo oo aan markaas dadka ku baraarujiyo wax weeyaan arrimaha bulshada macnaa dhinacyo kala duwan oo arrimaha bulshada taabanaya waxaa ka mid a darbi jiiftaa ka mid a naafadaa ka mid a Eh, waxaa ka mid a muxuu haayey dadka danyarta ah Eh, eh, dhalinyarada bilaa waxbarashada ee fursad waxbarasho aan helina xaafadooga joogta kulli mawduucyaadan jeclay dadka inaan xusuusiyo kuwaas baa ka mid ah waxaa adiga markaa macnaha kuugu sameynayaan gaarka ahi maxay tahay mawduucaas waxaan u doortay horto marka koowaad waxaan jeclahay oo aan mar walba aan xiiseeyaa inaan arrimaha bulshada aan fiiriyo oo aan interes gareeya arrimaha bulshada inaan xoogaalu noqdo Een, taasaa sababtay markaa inaan aan wax ka idhaahdo oo markaas aan xoogaal u noqdo waan jeclahay inaan xoogaal usii noqdo intan inka badan laakiin waa imika iyo mar dambaba waxaan jeclahay inaan iyaga xooga saaro
Een, maasooyinka aad ka curisay arrimaha si aad soo sheegtay maxaad nagala wadaagi kartaa
waxaan dadka la wadaagi karaa maaso ka hadlaysa naafada dadka na- haa naafada cadiban baa la dhahdaa magaceeda Een, maasaas waxay soo baxday waxay soo baxday sanadka 2017 waxaan filayaa inay bishii toddobaad ahayd Een, masada haddaan bilaabo waxay ku bilaabmaysaa sidan adduunyay cimilo badan wakhtigoo kala cayn ahaa cimriga nooluhu yaraa qofkii carcaraaf mutana caweyskiiyo maalintiiyo cishadu ku ballaadhanaa walow cashari hayfkani cibrana laynoo alkumay waxaan cidi dhaadanayn culaysku intuu ku dhacay intaan intaan curcurada gacmaha dharaar ku cadkoosanayn intaan cudud iyo itaal casiis qaybtooda siin intay cuduradu heleen caqliga sama lagu gartee ilaah lagu caabudiyo kismada ka cawaansadeen intay ciid iyo habaas u tahay cawi iyo furaash intaan cawlaan ku dhibin cadceedana aan hargelin intaan cawrada asturin intay camo iyo qur-aan codkii aan lahayn jeclaa dhegtoodu ka ciilan tahay dhegtoodu ka ciilan tahay indhoolaha caanada colaad iyo goob dagaal cadaawano laysku helay inuu iska caabiyo waxay jahay sugtee miyuu carar beegsadaa markuu dadku wada cartamo caraabuhu kala galbado cidliya waageedu hadho ciddaan dheerayn aqoon cagoolo gurgurta iyo curyaan sowlameydhaa haddaad qabto caafimaad cidhiidhi inbaa ku nool haddaad dinto caanageel inbaa caydhoo cabsiya dhankaagay ceyrsadaan ciseyn bay naawilaan cunay kaa toogayaan ikhwaan iyo cami ayay ku calaacalaan naflaha kii camal wanaag cafiyo naxariis u gala cindiga way kala socdaan cilmiyo goobaha tacliin waxaa dugsiyada camiran iyagu kama soo cabaan waxay uga caageen jidkay ku cashuurayaan dhibkaa lagu caayayaa calaanow bay dhahaan canaan baa loo marshaa car waa lagu iirsadaa cadhaa laga raadiyaa cayaar baa laga dhigtaa codkoodaa lagu qoslaa carfoonow nebi allow caleyhi isalaatu wasalaam carfoonow nebi allow carada lagu noolihiiyo carkaba kii laga jintay carshiga loo dhoofiyow cadaaladda kii falow adaa carabkaaga iyo calooshaba uga arxamay adaa cuudkaaga iyo ceeshkaagaba lagu afuray adaan caawiyo hadhow waxaad cunto kaydsan jirin ibliis baa ceebsadoo daciifka cadaadiyee in caawimo laystiraa maxamed ibnu cabdulaah aday cadaado tahay cadaysoo waa ognahay egtiisoon lagu cashayn maalkiisu qofkii ceshadaa intuu cidhifyada guntado qofkii cidiyaha qarsadaa inaan cidhibtii samaan haddana haddana waxaan hay canaad sibaan isu caasiyaa intaa corduduubinaan laxaad ka cadeegsanayn ciddaydu ma fiiriyaan cunaha uma qoynayaan caqabad kama daynayaan intay codad beerayaan dhirtii ciidaas ka badan naftiisa qof caashiqay isaga u cuduumta how indhaha sare ha u caseen carjiidhaha ha u waramin ha noqon ruuxdiis casuum calanka keligaa ha sidan imaamad dhalaala siya maryaho cajabiyay ku gelin haddaad kala ciidsan tahay bal eeg naafada cadiban maasad intaas kusoo gabagabooda waay baleeg naafada cadiban waa mid kamid a cododka aad ugu hadasho een, dadka laxaadkoodu dhantaalan yahay ama aanu dhammayska tirnayn Een, gabagabada barnaamijkeenu kusoo siqanaa deeqa nuxyoonis da-yar badan baa iyagoo hal abuur leh ama qaarkood baa ilaahay u abuuray hibo kale oo ay la iman lahaayeen taariib iyo beegsada inay dalka aamini waayaan ama qaar kale iyagoo jooga een, saluugsan oo si u qawadsan iyagoo ku sababeynaya duruufo waqhtigaasi taagan Een, maxay tahay fariinta aad adigu la wadaagaso kala abuurahaan
bismillahi raxmaan raxiim koley dhalinyarada soomaalida waxaan la wadaagayaa een, koley duruufo badan bay qabaan ee, oo kala duduwan meel kastay joogaan duruufuhuna sidoo kale way kala duduwan yihiin een, qof kastoo bini aadam ah wuxuu qofku noqon karaa uu noloshiisa kusoo saari karaa halkuu isagu u dhashay ee uu kasoo jeedo oo uu ka aftirsado Een, dhalinyarada soomaalida waxaan soo jeedinayaa in ay dhulkooda aaminaan wadankoodana aaminaan duruuf kasta oo haysatana isaga kaga gudbi karaan aanay wadan kale kaga gudbi karin Ee, waxaan kala soo jeedinayaa qofka biniaadamka ah dhinac kasta hibadu way fara badan tahay qof kastoo biniaadami waxbuu hibo u leeyahay aanayna hibadooda dhalinyaradu aanay la dagaalamin iyagu ama aanay caqabad ku noqon in ay adeegsadaan isticmaalaan cidna aanay ugu joojin dhan kastoo ay hibadoodu tahay oo ay uga faa'iideyn karaan bulshada iyo naftoodaba inay uga faa'iidaystaan way aad iyo aad baad umahadsan tahay taasi waxay ahayd deeqa nuux yoonis mid ka mid ah halabuurka haweenka da-da yar ee ku nool magaalada hargeysa waxay igala qayb galaysay barnaamijka hibada iyo halabuurka oo idinka imanaya toddobaadkan magaalada hargeysa waa anigoo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno amaana allah
aad buu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo hargeysa inoogu soo diyaariyey xubintii hibada iyo hal abuurka laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna xubintii ciyaaraha ayaan idiin soo gudbinaynaa maxamuud mascade ayaa minnesooto inoogu soo diyaariyey
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska ayaa maanta kulamo adag la isugu soo noqonaya iyadoo shalayto iyo xalayna kooxaha qaar ay kala adkaadeen kuwa bareeja ay galeen halka kulankii xiisaha badnaa ee chelsea iyo manchester cityna cashar banooni oo lama iloobaana loo dhigay kooxda kubadda cagta ee chelsea walow hal gool lagaga badiyey haddana kubad qurux badan ayaa dusheedan lagu camirtay oo waxaad moodaysa mararka qaar sidii dhex ku jiro oo kale in loola dheelay halkaasina waxaa looga qaatay macallinka konte saddex dhibcood khasaare ayaana ka soo gaaray wiilkuu maalmahan ku duulay ee murata koostana uu ku soo baddashay ayaa ciyaartaasi kaga dhaawacmay lama oga jelsea dhaawaca soo gaaray murata siday uga soo kabsan doonto kulamada maanta haddii aan si kooban u jaleeco kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa garoonka imaarat stadium ee magaalada london waxay ku soo dhoweynaysaa kooxda brighton and hof albion kooxdaasi brighton waxay ka mid tahay saddexda kooxood ee xilli ciyaareedkan ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska arsenaal ayaa dhowrkii kulanee hadda lasoo dhaafay guulo helaysa walow horyaalka ay iyadoo luudaysa bilowda islamarkaasina la sheegayo in macallinka iyo ciyaartoydu aanay isku wanaagsanayn islamarkaasina ciyaaryahan alexis sanches mazeduzil ilaa iyo hadda kooxda wax heshiisa oo dheeri ah aanay la sii gelin iyadoo dadka qaar ay leeyihiin waxaa suuragala in bisha januari ay kooxda isaga tagaan laakiinse haddii arsenaal guulahan ay sii waddo waxaa suuragal noqon karta in macallinku uu ku qanciyo ciyaartoydan in ay wax noqon karayaan islamarkaasina haddii uu ku ballan qaado inuu ciyaartoy kale u keenayo ayay suuragal ka dhigi karta inay raggaa sii joogaan haddii kale waxay arsenaal u eg tahay inay ka mid noqon doonto kooxaha heerka dhexe ee dalka ingiriiska kulan adag ayaa isna waxa uu dhex marayaa kooxda everton iyo burnley waxaa lagu ciyaarayaa guriga kooxda everton ee magaalada liverpool kooxda everton oo iyadu guuldarrooyin daris la ahayd maalmihii lasoo dhaafay ayaa kulankii ugu dambeeyey toddobaadkii hore guul soo heshay waxa ay rajaynaysaa inay guul kale ku xujiso maadaama kulankanna ay gurigeeda ku ciyaarayso macalinka kooxda newcastle united ee ravia banites oo mar leylin jiray kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa garoonka st james bark stadium ee magaalada newcastle waxa uu ku soo dhoweynayaa kooxdiisii hore ee liverpool uu mar ugu guulaystay horyaalka qaaradda yurub ee champions league loo yaqaano kulankii xiisaha badnaa ee saddex iyo saddexda uu geliyey kooxdii ac milan deetana uu rigoorada uga qaaday horyaalka qaaradda yurub macalin banites oo liverpool muddo fog ka tegey ayaa isagu haatan waxa uu kulan adag la ciyaarayaa kooxdiisii hore taageeryaal badan ayaa rumaysan in macallinkani uu liverpool ku adkayn karayo islamarkaasina ay suuragal noqon karto in liverpool uu dhibco kala haro si kastoo ay noqotaba kulankaasi ayaa waxa uu yahay kulan isha si gooni ah loogu hayo horyaalka dalka talyaaniga haddii aan jaleeco kulamada adag ee laiskaga hor imaanayo napoli kalyari ayay la ciyaaraysaa guriga napoli ayaa lagu kulmayaa benevento inter ayaa u imaanaysa kooxda benevento ilaa iyo hadda horyaalka dalka talyaaniga hal kulanna ma aysan badin sidii ciyaaraha heerka koowaad ee dalka talyaaniga ay xilli ciyaareedkan ugu soo biirtay kieva varona waxay soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee fiorentina lazio sasola ayaa u imaanaysa sbalna karatone ayaa gurigeeda kula ciyaaraysa torino waxaa soo dhoweynaysa waxaa u imaanaysaan idhaahda kooxda heles verona atlantana yuventus ayay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta atlanta ayaa iyadu sanadkan waxay muujinaysaa ciyaar wanaag oo waxaa suuragal noqon karta inay kulanka yuventus la ciyaarayso maadaama ay gurigeeda ku dheelayso ay dhibco kala hari karto kooxda yuventus hase ahaatee kulanka toddobaadku waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee si milan iyo roma garoonka sansira stadium ee magaalada milano ayaa labadan kooxood ay ku wada kulmayaan kooxahan ayaa waxaad moodaa in ay sanadkan u xafiiltamayaan sidii ay horyaalka qaaradda yurub ugu soo bixi lahaayeen xilli ciyaareedka dambe weliba kooxda kubadda cagta ee si milan qarash fara badan ayaa xilli ciyaareedkan la geliyey waxayna u eg tahay koox magaceedii dib u soo ceshan rabta haddii aan jaleeco horyaalka waddankaasi sbain kulamada laiskaga hor imaanaya maantana waxaa ka mid a kooxda real sociedad oo maalmahan guuldarrooyin darisla ah ayaa waxay soo dhoweynaysaa kooxda real betis barcelona gegida camnu stadium ee magaalada barcelona ayay ku ciyaaraysaa waxaana u imaanaysaa kooxda kubadda cagta ee las balmas joornaalada qaar ee dalka qaaradda yurub ayaa waxay qorayaan maadaama siyaasadda dalkaasi sbain ee gobolka catalunya uu doonayo inuu ka go'o waddankaasi sbain intiisa kale islamarkaasina muran fara badan uu ka taagan yahay ayaa dood waxaa hadda imanaysa odhanaysa tolow barcelona haddii lacala ay suura gashaba inay gobolkaasi gooni u go'o horyaalkee ayay ku biiri doontaa ma ingiriiska iska dhiibi doontaa kooxdu ma talyaanigay xoojin doontaa lama oga halka ay ku biiri doonto laakiin taasi hadda uma malaynayo inay soo caddahay barcelona kooxda lasbalmas kulankaay la ciyaarayso waxaa garoonka ku soo noqonaya wiilkii cajiibka ah ee maalmahan ku duulaysay ee leonel messi oo isagu aad moodo inuu yahay nin kooxdan ay ku duusho marka aan leeyaha kusoo noqonaya macnaheedumaha inuu ciyaaraha ka maqnaa laakiin kooxda ayuu la soo noqonaya horyaalka mar kale dib u ciyaaraysa falanjiah ayaa waxay la ciyaaraysaa kooxda atletica bilbao falanriyaalna ee baar ayay soo dhoweynaysaa real madrid garoonka benebeyu ee magaalada madrid waxaa ugu imaanaysa kooxda isbanyool oo iyadu ka dhisan magaalada barcelona halkaasina ka soo boqoolaysa talow ma noqonaysaa maadaamay barcelona ka imaanayso in caradii barcelona iyo real madrid ay su qabeen oo kale ay soo muujinayso waxaa suuragal ah amaba loo badinaya in taageerayaasha barcelona berrito ay u sacbinayaan kooxda ay xafiltamaan isku magaalada ka dhisan yihiin esbanyol haddiiba ay dhibca kasii goyn karto kooxda real madrid oo maalmahan aad moodayso in ay luudluudayso dhegaystayaal xubintii ciyaaruhu inta aynoo joogto tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad oo idila sida nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal maxamuud mascade aad buu mahadsan yahay weliba xubintii ciyaaraha gabagabadii idaacadda duhurnimo ayaynu kusii siqinay haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heese ah waa axmed caarshe iyo weliba caasha qudan guud maaha
cashaqu denguud maaha laba ruux daareenkuuda waa dabar mataaniya qof kaloo ka meel doona oo dulsaare uma baahna cashaqu denguud maaha laba ruux daareenkooda waa dabar mataaniya jacaylkaygu dodiina uma baahna ama dabino iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabino iyaasa ama daacad ka ahaada dadalow jacaylkaygu dadalow dadalow jacaylkaygu dodiina uma baahna ama dabino iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabino iyaasa ama daacad ka ahaada warkayo dabuubtiinu kuma duxinka shayde kuma duxinka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso warkayo dabuubtiinu kuma duxinka shayde kuma duxinka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso
codkaas axmed aarshina caashiqu danguud mahaa wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo oo ay halkan si wada jir idinkala soo codsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwacan oo ismaaciil xuseen farshar iyo bashiir abikar tan iyo inta aynu afarta galabta hawada dib ugu kulmayno sidaas ismaqal dambe oo xiisa leh
wanku damqanayaadhe waxban kaaga digayaadhe waana kula dardaarmiidhe afjaro ka saar duunka hebla doonisteediidhe wanku damqanayaadhe waxban kaaga digayaadhe waanan kula dardaarmiidhe afjarow ka saar duunka hebla doonisteediidhe dab adow afuufaya dab adow dab adow afuufaya wada kala dilkoodiina qalbiyada istoonaya mujidaacadni